Ololohun ole ka dhiirigeliyay walbarashada iyo koraanqaadowka tayada gabdho yala ka sameeya deegaanka dhulmoodle ee degmada Cadaada iyo weliba qabanqaabadaya wasaaradda walbarashada Galmudug iyadoo waalidiinta Lakaburi iyo gabdho iyo jeeyaha goobo walbarashada unkureynta iyo waliba goobta wacyigelinta gabdho ku hadalaya maamulka iskuulka kaha primary secondary usoona gabdho iyo magalkaba lankubaahani iyo dadaasha walbarashada sii wadanga laakiin hadda meel fiican ayay wax marayaan intaa kadib waxaa mahad mar labaad iyo mar saddexaadba aan u celinaynaa dee wasaaradda waxbarashada juhdigay ku bixiyeen hadday tahay dhismaha iskuulka hadday tahay macalimiinta bayloodka haddii ay tahay wixii kaleoo caawinoo dee hadda aan ka sugayno dee wax badanna way soo qabteen haddana wax badan oo kale ayaan sugaynaa oo filasho badan ayaan leenahay waxaana ku mid ah mas-uuliyiintii ay qayb ku haayeen kormeerku iyo weliba ardayda iyo walbarashadiyo ankabaaqana gabdho jilka cusub iyo ka dadaalana walbarashadiyo keliya waxaan rabaa sanad kasta horta annaga waxaan samaynaa qiimayn qiimayntaasna waxaan ku samaynaa iskuulaadka magaalada gudaheeda ku yaalla iyo kuwa bannaanka tuulooyinka qiimaynta aan samayna sanadkii hore tuulada ugu ardada badan waxay ahayd deegaanka dhuumoodlay ahayd waxaan rajaynaa marka sanadkaanna inaad aad dadaal badan muujidaan si aadnan kaalintaas aysan tuulooyin kale u qaadan dhuumoodle waxaa nooga diiwaan gashay arday ku dhow boqol iyo siddeetan waxaan rabnaa marka kaalintaas inaan ilaalinno waxaan ku heli karnaa inaan ardayda deegaanka joogta ee xaafadaha ku sugan in iskuulka la keeno marka waxaan rabnaa baraarujintaas inaad qaadataan weliba waalidiinta inay xoogga saareen ee ardadaas ay keenaan iskuulka gabdhaha sidaa og tihiin weliba kuwa hadda ka qalin jabiya sideedaadka todobada kow iyo tobanka arday ugu sarreeyay toddoba ka mida maxay ahaayeen gabdhay ahaayeen sooma waxaan rabnaa qof kasta oo macallin ama shiiqa oo meeshaan joogaa inuu ogaado iskuulkii iyo maadigii iyo diinigiiba inay wasaaraddu mataana ka dhigtay inay isku wada rabto sidaas masaajidka waa in kitaabka laga akhristo jimcadii khamiista macadka la barto dugsiga qur-aanka galabtii la aado subaxii iskuulka la yimaado qaybta subaxii aan imaana galabtii ay timaado qof weyn iyo qof yarna qof la yidhi waxbaha baran ma jiraan haddii ay jirto gabar waxa barato gabarba hadday joogto waxa barato sababtan saas walaahi waxay tahay cimiladii waa isbedeleen qof iyo xooggiis iyo qof iyo aqoontiisay noqdeen awooddii oo dhanna maanta aqoona iskugu tagtay waxaan rajaynayaa in gabar kasta ay waxbarashada ka faa'iidaysato mowduucan lagu leeyahay cawryaaminta ah ee agaasimahu ka hadlayay ahaa waxbarasho gabadha jika u dambaysa jikadu soo meesha cuntada lagu kariya maaha oo haddaan cuntadana karsada waxna barta makhaladaa ku jira fariimo gumaystuhu gudbiya waa waxa noocaasi dadka aan tacliinta waxba fahma ka haysan maxaan qofka badarka karsada waaba daaqbixiya ummadda kaloo badar siiyaa sooma marka waxaagana karso muxuu ahaa ilaahay kuuma sama diidee soo lama helo gabdho nolosha milestone fiican ka gaaray oo tusaale ahaan dhakhaatiira oo injineera ah oo farsamo yaqaana xirfadlayaal ah dunida ka shaqaystee magaca leh adigu noqo midii sidaasoo kale ahay oo ah in gabdhuhu wax bartaan gabdhuhu waxbarashadooda sare u qaadaan guud ahaan gobolada dalka iyo weliba ku dareere ololaha horumarinta walbarashada gabdho